إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay fuliyey weeraro kala duwan oo ay ku qaadeen shisheeyaha iyo askarta dowladda federaalka kuwaasoo ay khasaaro ka dhasheen askari ka tirsanaa ciidamada maamulka somalilan ayaa lagu dilay gobolka owdal dowladda maraykanka oo qayb ka ah shisheeyaha ku soo duulay soomaaliya ayaa qorshaynaysa in saldhig ciidan ay ka furato xeebaha gobolka bari xamlo dacwadeed lagu weynaynayo kitaabka qur-aanka kariimka oo ay ku dhawaaqeen wilaayada galgaduud ayaa ka bilowday deegaanada hoos yimaada wilaayadaasi dalka jabuuti waxaa weli ka taagan kacdoon ka dhan ah madaxweynaha dalkaasi oo in ka badan labaatan sano xukumaya waddankaasi madaxweynaha dalka maraykanka ayaa xaqiijiyay in isbitaal uu ku dhintay walaalkiisa kaasoo muddooyinkan xanuun la ildarnaa xildhibaanada dowladda federaalk ayaa ka soo horjeestay khudbad uu shalay baarlamaanka ka jeediyey farmaajo iyagoona weerar afka ah ku qaaday yahuudda ayaa mar kale duqaymo ka geystay marinka ghaza إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa lix iyo labaatanka bisha dulxaj sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga kuna beegan lix iyo tobanka bisha sideedaad sannadda labada kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay fuliyey weeraro kala duwan oo ay ku qaadeen shisheeyaha iyo dowladda federaalka kuwaasoo ay khasaarooyin ka dhasheen cabdifataax filibiin maxamed daahir afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ciidamada militariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay fuliyeen weeraro kala duwan ee haddaan ku hormarno gobolka gedo waxay weerar ku qaadeen fiidkii xalay ciidamada ee dowladda federaalka ee la jooga askarta xabashida ee ku sugan buurdhoobo gaar ahaan buundada ayaa lagu weeraray weerarku wuxuu ahaa mid aada u qorsheysan oo cagmarin ah ee ciidamadu kuwa dowladda federaalka markiiba xabaddu ay bilaabatay in badan way awoodi waayeen inay dagaalamaan goobtana waa ay ka firxadeen sidaa ayaa lagula wareegay bartii ay ku sugnaayeen waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh dadka dhaawacmay waxaa ugu caansan sida xogta aanu ku heleyno sarkaal magaciisa lagu soo gaabiyey kerow ciidamada xabashada itoobiyaanka ayaana dhankooda ay u carareen xabashaduna wax gurmad ah umaanay soo sameyn waayo iyaga qudhooda ayaa baqayay oo xeryahooda kasoo ridayay rasaasta sidoo kale saacadihii ugu dambeeyey waxay ciidamada mujaahidiintu weerar ku qaadeen askarta ee yugandha ee haysata ee qeybo ka mid ah degmada qoryooley ciidamadaasi xerada ay ku sugan yihiin ayaa lagu weeraray habeenkii xalay waxaana weerarku u ahaa mid dhowr jiho looga soo qaaday intaa waxaa dheer muddo laba goor ah ayaa habeenkii xalay iyo shalay ciidamada ee mujaahidiintu waxay weerareen askarta dowladda federaalk ee ku sugan janaal iyo kuwa ugandheska kuwa dowladda federaalk waxaa laga dilay askar askari noolna waa laga qabtay inkastoo isaga qudhiisa markii dambe la dilay qori iyo booshna waa laga qaatay waxaa intaa dheer oo la duqeeyey shalay galab ciidamada ee dowladda federaalk ee jooga awdhegle waana duqeyntii labaad oo toddobaadkan gudihiisa ku dhacda doraad ayay ahayd markii sidaas oo kale madaafiici loogu garaacay waxaa kale oo jiray weerarkii isna ee shanta looga dilay dowladda federaalka oo shalay galab ka dhacay warmaxan agteeda ee mootooyin ayay bilaabeen inay ku socdaalaan askarta dowladda federaalka ah markii gaadiidkii intiisa badan ee qaraxyada ay ka baabi'iyeen sidoo kale waxaa suuragal ah sida dadka khubarada militariga ay sheegayaan in mootooyinka ay ku gabanayaan laakiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamadeeda oo aada ula socda dhaqdhaqaaqa askarta dowladda ayaa kamiin u dhigay mootooyinkaasi afarta ahaa waxaa laga dilay afar askari saddex mooto ayaa gacanta lagu dhigay inkastoo mid la gubay labana ay qaateen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab askari nool ayaa sidoo kale goobtaasi looga qabtay askartaasi ee kamiinka loo dhigay ee dowladda federaalka ah intaa waxa dheer muqdisho waxaa lagu dilay sarkaal ka mid ah ee kuwa dowladda federaalka ah dhacdooyinkanna waxay kusoo aadayaan iyada oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay aada usii laba jibaartay weeraradeeda askar ka tirsana ciidamada maamulka somalilan ayaa lagu dilay gobolka owdal wararka inaga soo gaaraya gobolkaasi ayaa ku waramaya in askari ka tirsan ciidamada maamulka somalilan uu dilay askari kale oo lagu magacaabi jiray saleemaan cabdulaahi jaamac kaasoo ka tirsanaa militariga maamulka somalilan toogashada ayaa ka dhacday tuulada tuurka oo ka tirsan gobolka owdal askariga la toogtay ayaa hurdayay xilliga la tooganayay sida ay ku warameen dad ku sugan barta lagu toogtay askarigaasi ciidamada maamulka ayaa ku guulaystay inay gacanta ku soo dhigaan askariga dilka geystay kaas oo doonaya inuu ka baxsado barta uu ku dilay askarigaasi waxaana loo taxaabay xabsiga saraakiil ka tirsan maamulka somalilan ayaa xaqiijiyey dilkan waxaana ay sheegeen inay wadaan baaritaano ku aadan sababta rasmiga ah ee loo dilay saleebaan cabdulaahi jaamac xamlo dacwadeed lagu weyneynayo kitaabka qur-aanka kariimka oo ay ku dhawaaqeen wilaayada galgaduud ayaa ka bilowday deegaano hoos yimaada wilaayadaasi warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa kaga dhawaaqday deegaano hoos yimaada xamlo lagu weyneynayo kitaabka qur-aanka kariimka ah xamladan oo lagu dahfurayey laguna weyneynayey musxafka qur-aanka kariimka ah ayaa waxaa loo sameeyey munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay taas oo ka dhacday masjidka jaamica ee magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada galgaduud ogaasyo iyo qeybaha kale ee bulshada dhowaan ayaa waxaa lagu dhawaaqay xamladan waxaana guddiga loo xil saaray bilaabeen aruurinta masaaxifta qur-aanka ee go-go-ay waxaa munaasabadan lagu dahfurayey xamladan lagu weyneynayey qur-aanka kariimka ah ayaa waxaa kelimaad ka soo jeediyey ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab isagoo tilmaamay inay soo dhoweynayaan kuna booriyey dadka inay xifdiyaan kitaabka qur-aanka kariimka ah waxaan soo dhoweynaynaa oo haddana aan aad iyo aad ugu faraxsannahay arrinka maanta la soo jeediyey oo maalmahoo dhan gobolka laga wada dardargelintiisa oo ah qur-aanka in kitaabka qur-aanka dhulka laga qaado la xafido arrinkaas boqolkiiba boqolaan soo dhoweyhaynaa waa arrin gobolku u baahnaay macalimiinta waxbarashada qayr badan alliance iyo ardada waxbarayda iyo waalidiinta aan annagu ka midnahay intaba waxaan leenahay oon anigu soo jeedihaa waxaan isla ognahay waxbarashadii wixii laga soo maray iyo wixii wax lagu barahaayey ogaaska beesha mursade ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa isna dhankiisa ka hadlay xafladan lagu dahfurayey xamladan laguna weyneynayey kitaabka qur-aanka kariimka ah wuxuuna tilmaamay sida loo ilaalinayo kitaabka qur-aanka kariimka ah uu u baahan yahay in loo ilaaliyo ku dhaqankiisa annaga marka kitaabka musxafka waraaqihiisa inaan ilaalinno ku dhaqankiisana aan ilaalinaa nagala rabaa kitaabkan qur-aanka ilaasho qof walbay ama garbidkiisa ilaali ama qoray qaadee gaalada ka difaac yah ama wax dheef ku bixi ama xadaanadiisa ku dadaal walaalahaas maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud waa u mahadcelinaa iyo macalwilaayada hawsha ay qabteen dadka waalidiinta oo ilmaha dhan iyo macallimiintu awoodda ha saaraana kitaabka sida loo xifdi lahaa xamladan lagu weyneynayo kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa ka bilaawatay qaar ka mid ah deegaanada wilaayada galgaduud waxaana qof walba oo muslim ah xil ka saaran ilaalinta musxafka qur-aanka kariimka ah waad mahadsantahay maxamed dowladda maraykanka oo qayb ka ah shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ayaa qorshaynaysa in saldhig ciidan ay ka furato xeebaha gobolka bari faahfaahinta warkan waxaa la diyaaray cabdisamed cabdulaahi kulan qarsoodi ah islamarkaana aan horey loo sii shaacin ayaa gobolada waqooyi bari soomaaliya waxa uu ku dhex maray taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ninka lagu magacaabo stephen towson iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni kulankan ayaa waxaa la sheegay inay ku gurafeynayeen arrimo ay ka mid yihiin sida uu maraykanku saldhig cusub uga furan lahaa gobolada waqooyi bari soomaaliya kaas oo la keeni doono ciidamo amerikan oo hor leh ilo xoog ogaal ah oo ku sugan gobollada waqooyi bari ayaa sheegaya in maraykanka uu doonayo saldhigooda inuu ka furto meel u dhow magaalada boosaaso ee gobolka bari halkaas uu maraykanku ka sii wadi doono tacadiyada uu kula kacayo dadweynaha soomaaliyeed dhanka kale siciid deni wuxuu sheegay in kulankan dhex maray isaga iyo taliyaha maraykanka ee qaaradda afrika uu salka ku hayay sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka ah argagixisada ee loola jeedo islaamka socdaalka taliyaha maraykanka ee ciidamada qaaradda afrika ayaa ku soo aadaya xilli bishii febraayo ee labada kun iyo labaatanka uu kulankan la mid ah ku dhex maray magaalada boosaaso isaga iyo deni waxaana kulankan hadda dhex maray uu noqday kan lagu go-aaminayo saldhigga milatari ay ka dhisanayaan boosaaso markaana waxaa idinku soo maqan warbixin ka hadlaysa dalka jabuuti oo weli uu ka taagan yahay kacdoonka dhanna madaxweynaha dalkaasi waxaana warbixinta noo soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise dalka jabuuti uu ku yaala bariga afrika waxaa hareeyey musuq maasuq dowladeed xilli dalkaasi ay saldhiggii waaweyn ku leeyihiin quwadaha shisheeye sida maraykanka faransiiska iyo shiinaha ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jabuuti oo dalkaasi yar maamulayey tan iyo sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii ayaa ehelkiisa gacanta u geliyey ilaha dhaqaale ee dalkaasi isagoo ku safay xilalka ugu muhiimsan ee dowladdiisa xaaskiisa qadran maxamuud xiid oo awood xoogan ku leh dalka ayaa waxaa u shaqeeya shirkado iyadoo madaxweynaha uu kala tashto go'aanada dowladda iyo xilalka caruurta uu dhalay madaxweynaha iyo wiilasha la dhashay ismaaciil cumar ayaa xilal sare ka haya dowladda sacad cumar geelle oo la dhashay madaxweynaha ayaa maamula dekedda liibaan oo ah wiilka ugu weyn madaxweynaha iyo caynaansho oo ah wiilka ugu yar ayaa xilal sare ku magacaaban iyagoo maamula warshada baastada iyo iyagoo soo dejiya caanaha soo gala dalka gabdhaha uu dhalay madaxweynaha iyo ragga u dhaxay ayaa sidoo kale maamulo shirkado ka shaqeeya dalka dhammaan marka aad fiiriso hay-adaha dawliga ah ee macquulka ah ee dalka jabuuti waa xibid iyo xigaalo nin jabuuti xil ka haya oo wax ka ah taliyo ciidan agaasimo dekadeed agaasimo wasaaradeed wasiir wasaaradeed wasiir ku-xigeen safiir macno leh maxaan ku idhahdaa wad hay-ad kasta tag ilaa tareemada iyo xadiidka waa xidid iyo xigaalo siyaasiyiin mucaarad ku ah madaxweynaha dalka jabuuti ayaa aad kaga qayla dhaamiyey musuq maasuqa hareeyey dalka iyagoo waayahan dambe waday kacdoona ka dhan ah dowladda waxaa xusid mudan in saraakiil ciidan ay kusoo biirayaan dadka kasoo horjeeda ismaaciil cumar geelle cabdi ibraahim ugaas oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in laga jartay lacagtii ay siin jirtay dowladda waxa uu sheegay inuu garan waayey sababta looga jartay lacagta anigoo ahaa jendaaran askari jandaarana ah ilaa imika ah saddex bilood baa lacagta laga xidhay saddex bilood iyo lacaga xidhanta waar ciisaaba ismaaciilow in badanoo fadhiga wax ku qaadataa jirta anu fadhiba kuma qaadanayna waan xoogsanay o askari baan ahaaye kontonka kuna qaadanayay kontonkiina waxaan galay waan garan waaye ee loo goostay lacagtayda een ilaa imika ula ah sarkaalkan ayaa marka uu daaha ka qaaday dhibaatada haysata waxaa lagu weeraray gurigiisa sida uu sheegay wiil uu dhalay magacaydu waa cabaas cabdi ibraahim ininta artay reer jabuutiyo saata shantii malaha dee waddantan uma gelin ee waxaan u nahay ajaanib baan u nahay saata shantii baa qaltaydiisaa loo yimiday ou jendaarantu sidaa u galay ou aabbahay qaaday odaydii aabbahay bay imita qaadeen ininta artay qaltay sidaa u galeen iyo sidaa u fuqeen hubbaad haysatiin oo argagixisaa tihiin al-shabaab baa la shaqaysiin iyo minimini sheedha aan dhaci aan dhici karin ayaynu la yimaadeen dee miyaana dad waddan yahayn ininta artayda duulumta ka socda waddanteeni walaalahayow radarnimo ayay doonteen war duumaysidii dadku waxay u dhimanayeen oo faransiisku si kasta ugu gelayay ciyaalta aan dhalno si ay nolol fiican ugu noolaadaan sadaa nolol fiican ee duumaysidii martar daran ayaan galnayba waa duumayshii labaad weeyaan waxaan ku jirno keliya taliya ismaaciil cumar geelle ayaa haatan waxa uu wajahayaa qalqal siyaasadeed kii ugu xooganaa oo soo wajahay maadaama uu waddanka u muuqdo inuu kusii fidayo nacaybka loo hayo ismaaciil shacabka reer jabuuti ayaa maalin kasta arkaya tacdiyada iyo cadaalad darada maamulka ismaaciil cumar geelle arrinta imika jabuuti ka taagani waa kacdoo wakhtigeedii gaadhay dadka reer jabuuti waxaan farayaa inay heeryada iska tuuraan oo ay gumaystaha iska ridaan waxaanna waa wixii kacdoonkii carabta ka dhacay buu ka hadhay waynu garanaynaa hogaamiyihii waddanka tunisiya saynu caabudiin bin cali oo kale masar oo kale liibiya oo kale ninkan la yidhaaha suudaan cumar xasan albashiir waynu garanaynaa marka waxaan leeyahay shacabka reer jabuuti kacdoonkan waa in la habsaameene ninkan labiyo labaatanka sannadood xukumayey ee dadka gaagaabiye xasuuqay waa inay iska ridaan kacdoonkanna waa inay labanlaabaan waa anyaandaro waa anyaandaro dalkanaan joogno waan gaajoonayaa haddii laysku dhibaataynayo waan gaajoonaya haddii laysku qabsanayo o laysku xidhayo waa ayaandarro weyn weeyaan qof waan gaajoonaya yidhi oo baahi bay haysa yidhi haddii waxa weeyaan uu dhib ma arkayo waa dhib waa nasiib daro soo inaan is-abaabulno maaha marka haddaba oon tarshanno oon tarshanno hadday tole oon odhanno war seen uga kacnaa baashan kama kici karna haddii kale seen uga kacnaa haddii aan ilaahay ku xulnaano haddii aan caadifad iyo xumaan aan iska dhowrno haddii aan ilaahay barinoon ilaahay keliyaata aan aaminno ilaahay keliyaata haddaan aaminno waxaan ogsoonnahay maalinta cadaalad dari nolola kaca inaan ku dhiman karno haddaan dhimanna dee raxmaankii aan na ogaa inaan is ilaalinaynay ilaahay na ogaa baan u tegaynaa maalintaana ismaaciil dadka hadda u xiran waxaa ka mid ah duuliyaha lagu magacaabo fu'aad yuusuf cali cumar yuusuf cali oo la dhashay duuliye fu'aad ayaa sheegay in ismaaciil cumar uu is hor istaagay socdaal uu doonayey inuu ku tago dalka jabuuti waxaa dhacday anigoo airboortka isku diyaarinaya inaan tago in uu ii soo garaacay ninkii duty officerka ka ahaa airboortka moriyaal ee u joogay qatar airway wuxuu iga yidhi cumarow hayse soo cadibin waxba hayban airboortka kuma qaadi karayno jabuuti kuma geeni karno maxaa dhaco sababtee maxaa dhacay tikirkeyga waniga goostay wax kasta waa ii diyaara buukinka waniga online ka sameeyey buu gareeyey kolkaa yidhi waxaas ku dhan maaha dowladda jabuuti ayaa naga codsatay in aanan ku keenin jabuuti ismaaciil cumar ayaa in ka badan labaatan sano ku caweynaya dalka isagoo baahi iyo duruuf biday dad yar oo haysta dhul hodan ah oo istiraatiiji ah kaasi oo ku loolamayaan dalal shisheeye muddada uu xilka hayo waxaa muuqanaya inuu ku lug yeeshay faragelinta soomaaliya wuxuu u soo diray ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah oo uu lacag ku qaato kuwaasi oo dhaqan xumo la yimid dalka
madaxweynaha dalka maraykanka ayaa xaqiijiyey in isbitaal uu ku dhintay walaalkiisa oo isaga ka yar ah kaasoo muddooyinkan xanuun la ildarnaa donald trump oo war kooban soo dhigay barta twitterka uu ku leeyahay ayaa xaqiijiyey in uu geeriyooday robert trump oo dhowaan lagula cararay isbitaal ku yaadha magaalada new york ee dalka maraykanka ma uusan ahayn walaalkayga oo keliya ee waxa uu i ahaa saaxiibkayga gaarka ah ayuu trump ku yidhi bayaan kooban oo uu soo saaray jimcihii ayuu trump si deg deg ah ku gaaray isbitaalka isagoo halkaa ku booqday walaalkiisa oo xilligaas xaaladiisu ay aada u darneyd warbaahinta maraykanka waxa ay sheegayaan in robert trump uu aada u xanuunsanayay muddooyinkan dambe waxaana trump iyo ehelkiisaba diideen inay tafaasiil dheeraad ah ka bixiyaan sababta uu dhintay walaalkiisa oo loo badinayo in cudurka corona uu ku dhacay trump ayaa geeridan waxa ay ku beertay murugo sida warbaahintu ay tabinayaan qudhiisana waxa uu yidhi waa mid aad murugo u leh inaan idinla wadaago in walaalkay robert uu caawa geeriyooday xasuusta qalbigayga kama go-ayo ayuu sii raaciyay hadalkiisa trump oo ah nin da ah oo cunsuri ah xukuumada dalka maraykanka waxaa la dhashay shan ruux robert trumpna waxa uu ahaa qofka ugu da-da yar shantaasi ruux iyadoo trump iyo kuwa harayna ay yihiin kuwa ay ka daba timid da-da ah xildhibaanada dowladda federaalka ayaa kasoo horjeestay khudbad uu shalay baarlamaanka ka jeediyey farmaajo iyagoona weerar afka ah ku qaaday waa kan cabdulaahi soomaali kadib kulan shalay ka dhacay magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka uu la yeeshay xildhibaanada ayaa intaasi kadib waxaa hadlay qaar ka mid a xildhibaanada waxay sheegeen in madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo uu baarlamaanka beer la xawsanayey qorshihiisuna uu ahaa uun in wakhtiga uu kororsado xildhibaanada qaar waxay sheegayaan in xildhibaanadu badankood doonayaan in wakhti kororsigu hirgalo si iyagu qudhoodu ay kuraasta ugu sii fadhiyaan cabdiraxmaan odowaa oo ka mid a xildhibaanada mucaaradka ku ah farmaajo ayaa waxa uu sheegayaa in qorshaha farmaajo aan waxba ka dhaqan gelaynin khudbadiisa maantay waxaa aad iyo aad uga muuqatay beerlaxawsi ku saabsan xildhibaanada madaxweynuhu hal maalina baarlamaanka ma ixtiraamin hal maalina xildhibaanada ma ixtiraamin hal maalina uma soo laaban hal maalina go'aankooda uma baahanin ama ma tixgelin inuu maanta dhuusamareeb ku shardiyo yidhaahdo wixii dhuusamareeb ka soo baxa ayaan keenayaa baarlamaanku wuxuu egyahay doorashadiisa waa laga wada warhayaa nofembar nofembar heshiis siyaasadeed ma ogiyo wax kale oo looga gudbi karaa ma jiraan heshiiska siyaasadeed wuxuu yaallaa dhuusamareeb madaxweynaha waxaan u sheegaynaa inuu dhuusamareeb tago hadda suu sheega waaba u socdaahe wixii intaas ka soo haraa waa iska warbadi iyo beerlaxawsi iyo wakhti kororsi cid yeelaysana ma jirto madaxweynaha dowladda federaalka ayaa shalay galab u dhoofay magaalada dhuusamareeb halkaas oo lagu wado in maalmaha soo socda uu ka furmo shir ay leeyihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah shirka ayaa shalay lagu waday inuu furmo laakiinse dib u dhac ayaa ku yimiday waxaa loogu yeeray beesha caalamka shalay go'aano ay soo saareen waxa ay awaamiir duldhigeen madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxayna sheegeen in loo baahan yahay in laga shaqeeyo sidii doorasho dadban waxa loogu yeeray loo aadi lahaa waxay ka soo horjeesteen in farmaajo iyo baarlamaankiisu wakhtiga ay kororsadaan warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan iminkana waa xubintii ganacsiga iyo maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan maanta idinkugu haynaa qiimaha maciishada daruuriga ah ee deegaanka cel ansaar ee wilaayada baay iyo bakool deegaankan oo ka tirsan gobolka bakool ayaa waxaa ku yaala xarumo ganacsi waxaana kala sheekaysanaya xaaji maskiinow oo ka mid ah ganacsatada waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacayga waxaa la yidhaha xaaji maskiinow baa la yidhaha oo ku nool el ansaar baa la yidhaha dukaanka magaciisa xaaji maskiinow baa la yidhaha cuntiya baqash baan gadaa sokorta qiimaheeda aan gadno maanta waa labaatan iyo lix dollar bariiska labaatan iyo lix dollar iyo bar waxa kalean gadnaa baasta toddoba dollar aan gadnaa maanta burka labaatan iyo afar dollar ayaan ayaan gadnaa waxaa loork baan u jeedaa loorkii intaas walaa oo gadnaa iyo baqaash baan gadnaa ma garato jamiil safaaris waa gat halkee idinkaga yimaadaan waxaa nooga yimaada xamar bay nooga yimaada si toos ah waa gartay ilaahay fadligiisa halkaas waan intaas ilaahay nagu nicmeeya halkaasaan joognaa qiimaha intaasaan gadnaa walaabaha islaamka ayaa jooga saamka xukumo magaala saamka xukumo weye magaceeda waa al ansaar baa la yidhaha waa tuulo u dhiganto muxuuha degmo u dhiganta waa ma garato goormee soo bilowda marka shaqadan waxaan soo galaa in badan baan gadaya labaatan sanaan gadaya ma garato waa gartay intaasaan ka shaqaynay anti shaqada intaasay aheyd wax faa'iidaha ha ka samaysata ma jiraan faydo waa ka samaysta oo ilaah baa ilaahay baa hadda iskale ee guriga ewel wuxuu ahaa wuxuu ahaa ewel dhismo uu ahaa iyo dhoobo uu ahaa hadda maanta aan joognada waa guri muxuu ku jiraa dhagaxa oo toddoba mitir iyo bara dheri kasoo yahay shan mitir iyo bar ilaahay fadligiisa alxamdulilah maanta dhegaystayaal xubinta ganacsiga waa naga intaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها ugu dambayntiina yuhuudda ayaa mar kale duqaymo ka geystay marinka ghaza ciidamada yuhuudda ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay qaadeen silsilado weeraro ah oo ka dhan ah marinka ghaza waxaana ay sheegeen inay ka jawaabayeen gantaalo iyo bambaanooyin lagu soo riday dhulka xoogga ay ku haystaan yuhuudda toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada yuhuudda waxa ay qaadayeen weeraro soo noqnoqday oo ay ku bartilmaameedsanayeen marinka ghaza iyagoo ku doodaya inay beegsanayaan xarumo ay leeyihiin kooxaha kacdoonwadayaasha sarkaal u hadlay yuhuudda waxa uu sheegay inay beegsadeen xarun ciidan oo dhulka hoostiisa ah islamarkaana ay leeyihiin xamaas inkastoo ururka xamaas arrinkaasi uu beeniyey warkiina dhegaystayaal xilligan waa naga inta